halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka rooma oo qayb ka ah kutubta ahdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma
begradu ku curatayo abunaga cayni cebiyo ciqaabigradu ku curatayo naga cayni cabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cid la koobinow naga cayni abow cebiyo ciqaab cibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga cayni abow cebiyo ciqaab gashay kii soo celiyo naga cayni abow cebiyo ciqaab caalamkan rabbigu ku ku cafiyo naga cayni abow cebiyo ciqaab masiixi camaal samanta loo culo naga cayni abow cebiyo ciqaab carayo cilaaqba kii ka cagayo naga cayni abow cebiyo ciqaab
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd qofka masiixiga ah iyo sida uu ula macaamiloonayo xukuumadaha ama dawladaha uu hoos joogo waa dhab in boqortooyada ama xukuumadaha dunida uu leeyahay shayddaanka markaana cadaaladdarro iyo musuqmaasiq ayaa ku badan welibana ilaah waa maamula ama ay xukunkiisa hoos yimaadaan welibana ilaah baa maamula ama ay xukunkiisa hoos yimaadaan taariikhaha dunida ayaa markhaati ka ah inay jiraan boqortiyooyin si weyn u baraaray oo xoog badnaa wakhti dabeetana dhulka soo dhacay faankoodii iyo isla weynankoodii dhulka lagu soo tuuray waxaana ugu wacnaa iyadoo sharcidarrada iyo musuqmaasuqu u noqday xaddhaaf markay sidaas dhacdana ilaah dhulka ayuu keenayaa dowladaha caynkaas oo kale ah ilaah wuxuu weli xukumaa dunidan ilaah weli isagaa carshiga iyo koonka oo dhan xukuma oo kamana welwelo waxyaabaha ka dhacaya dunideenna xukunka kama dambaysta ah ilaah baa leh waxaad xusuusan kartaa in boqor cusiyah oo ahaa boqorkii dalka yuhuuddah uu dhintay markaasaa ishaaciyah aad ugu calool xumaaday cusiyah wuxuu ahaa boqor wanaagsan ishaaciyahna waxay la noqotay in dowladdu ay burburayso kadib markii uu dhintay markaasaa ishaaciyah wuxuu soo aaday macbudka halkaasoo ah meel wanaagsan oo la yimaado markii dhibaato ay jirto wuxuu soo hor istaagay ilaah wuxuuna arkay ilaah oo ku fadhiya carshiga sare oo dheer taasina waxay u muujisay ishaaciyah in weli rabbigu xaalka gacanta ku hayo ilaah weli isagaa xukunka haya dhegaystayaal waxaan iminka ka hadlaynaa sida qofka masiixiga ah uu ilaah ugu markhaati furayo markii uu dhex joogo dadka haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadda labaad ee baalka laba boqol shan iyo siddeetan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed kii diida kan amarka leh wuxuu hor joogsadaa amarka ilaah kuwa hor joogsadaana waxay naf ahaantooda u heli doonaan xukun markaana waxaa inta uu inoogu sheegayaa rasuul bawlos haddii qof uu is-hortaago xukunka dowladaha inuu is-hortaagayo xukunka ilaah kuwa sidaas yeelana waxay heli doonaan buu leeyahay xukun haddaba aayaddii koowaad ee cutubkan saddex iyo tobanaad ayaa waxay keenaysaa in su'aalo layska weyddiiyo farriinta ay tibaaxayso waxaana lagu tafatirayaa farriimaha iyagoo faahfaahsan aayadaha xiga sida tan labaad iyo wixii ka dambeeya aayaddu waxay haatan ka hor istaagaysaa qofka masiixiga ah inuu innaba ka qayb qaato kacdoon dawladdiisa looga soo hor jeedo nin ku takhasusay cilmiga tiyolojiyada oo ka faalloonaya warqadda reer rooma ayaa wuxuu leeyahay kuwa horseeda kacdoonka innaba ma keenaan xal haddaba niyadaheenna waxaa ka buuxa fikrado aan hagaagsanayn iyo cabbiraad khaldan waxaase mooddaa in qiil loo heli karo in qofka masiixiga ah uu ka qayb qaato kacdoon looga soo hor jeedo dawlad xun oo lagu taageerayo mid wanaagsan iyadoo qiilkana lagu sallaynayo in dawladda wanaagsan ay tahay tan ilaah raalli ka yahay markaana waxay dooddu noqonaysaa in rumaystuhu gacan uu ka geysto soo celinta sharciga iyo nidaamka oo uu hor joogsado musuqmaasuqa iyo cadaaladdarrada haddaba markii la soo gaaro wakhti dhib badan oo qalalaaso iyo rabshooyin fara badani ay jiraan ayaa waxaa cad in go'aanka qofka masiixiga ah ee ku aadan cidda uu taageerayo ayaan sugnayn bal aan aragtidayda idiin siiyo haddaba waxaan rumaysanahay in maalmaheenna ay jiraan sharcidarro dawlad la'aan iyo qoqobnaan tiro badan waxaa jirta in sharcigii iyo meelmarintiisiiba ay shiddo ka taagan tahay waxaa kacay qowlaysato meel waliba joogta oo dadka dhacaysa oo dadka laga tira badan yahayna aan eegaynin xuquuqdooda haddaba waxaan adkaynaynaa qofka masiixiga ah aragtidiisa iyo waxa uu ka yeelayo waxyaabahaasi dhacaya marka hore waa inaan maanka ku haynaa in yooxanaa baabtiisaha qoorta laga gooyey waxaana sidaasi yeelay herodos ciise masiixna waxaa lagu qodbay amarkii bilaatos yacquub iyo walaalkii yooxanaana waxaa seef ku dilay herodos bawlosna waxaa dilay neero oo ahaa embaradorkii reer rooma welibana bawlos wuxuu inagu leeyahay sida ku qoran aayadda labaad ee isla cutubkan saddex iyo tobanaad sidaas daraaddeed kii diida kan amarka leh wuxuu hor joogsadaa amarka ilaah kuwa hor joogsadaana waxay naf ahaantooda u heli doonaan xukun sababtaas aawadeed masiixinimadu ma ahan dhaqdhaqaaq sare loogu qaadayo waxqabadka dawladda sida in bulshada la caawiyo magaaladana la nadiifiyo injiilka waa awoodda ilaah ee lagu badbaadinayo qofka shakhsi ahaan markaana bawlos intuu dibadda aaday dadka uguma sheekayn jirin sida xabsiyada reer rooma ay u xun yihiin inkastoo weliba uu si wanaagsan u garanayay xaaladaha ay ku sugan yihiin xabsiyadaasi bawlos wuxuu ahaa maxbuus reer rooma ah wakhti dheer oo waxay ku hayeen xabsiyadaasi qabowga badan oo gudcurka ah waxaad xasuusataa inuu ku yidhi timoteyos sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka afaraad aayadda saddex iyo tobanaad oo leh markaad soo kacdid ii soo qaad suluggayga aan kaga tegay karbos oo tro'as jooga taasina waxay muujinaysaa sidii bawlos uu dareemayey markii uu ku jiray xabsiyadii qabowga iyo qaxarka badnaa ee reer rooma haddaba way dhib badan tahay in la yidhaahdo waa inaynu taageerno dawlad musuq maasuq ah aniguna la yaabi maayo ragga sida wacdiyayaasha iyo siyaasiyiintaba ah oo siyaasadaha faraha la gelaya si ay magac iyo derajo u helaan waxaad arkaysaa in xukuumad waliba ay jiraan musuq maasuq iyo ina adeerow haddii qandaraas ay bixinayso dawladda waxaa la siinayaa ninka u dhow ninkaasi madaxda ah xitaa hadduu doono shiikh weyn ha ahaadee waxaa sidaas loogu samaynayana waxa weeye iyadoo looga abaalgudayo taageerada uu siiyey dawladda ama sidii kan xukunka haysta oo ugu caawiyey inuu kursiga qabsado haddaba ma ahan wax daah saaran yahay in musuqmaasuq cadaalad darro niyad xumo iyo nafjeclaysi ay ku badan tahay dawladaha dunida ka jira maanta waddankeennana waxaa soo gaarsiiyey heerkan naxdinta leh falalkaasi aynu kor ku soo sheegnay oo kale oo si aan qarsoodi lahayn waddanka uga dhacayay wakhtiyadii la soo dhaafay hase yeeshee innaga masiixiyiinta ah ma ahan inaan qayb ka noqonno dhaqdhaqaaq looga soo hor jeedo dawladda danteennana ma ahan inaan magaalooyinka nadiifinno bulshadana aan u sheegno waxa ay ka yeelayaan dawladda iyo haddii ay ku kacayaan danteennu waxa weeye inaan injiilka ku wacdinno oo injiilku waa awoodda ilaah ee badbaadada kaasoo jiritaan iyo nolol siinaya shakhsiga caadiga ah ee aniga iyo adiga oo kale ah kuwaasoo haddana dadka la qaadaya heestan lagu magacaabay soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada haddaba ma ahan wax xun inaan waddaniyiin noqonno waxa qofka ka xun dhegaystayaal sidaan horayba idinku soo sheegnay waa niyadda ama qalbiga qofka bini'aadanka ah kaasoo doonaya inuu helo jago awood badan siinaysa haddaba innaga oo dhan waxaynu nahay dembiilayaal waxaase faa'iidada helaya kuwa garta inay dembiilayaal yihiin oo doonaya inay ilaah isku dhiibaan haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos uu u qorayey dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha saddex ilaa afar ayaa waxaa qoran sida tan madaxdu cabsi ma geliyaan kuwa shuqul wanaagsan sameeya kuwa xumaan sameeya mooyaane ma waxaad doonaysaan inaadan ka cabsan kan amarka leh wax wanaagsan samee oo ammaan baad ka helaysaa isla isaga waayo isagu wuxuu xagga ku yahay mididiinka ilaah inuu wanaag kuu sameeyo laakiinse haddaad xumaan samaysid cabso waayo isagu seefta uma sito sabab la'aan maxaa yeelay isagu waa mididiinka ilaah oo waa mid carag kaga aarsada kii xumaan sameeya haddaba dawladuhu waxay had iyo goorba dhowraan sharciga iyo xasiloonnida ama kala dambaynta haddii dawladi ayaan sidaas samayn karin laguma tilmaami karo inay dawlad tahay waxaan dareensanahay in qofka masiixiga ah uu ka gilgisho sharci la'aanta iyo kala dambayn la'aanta hase yeeshee waa inaan xurmayno hoggaamiyayaasha sharciga dhowra waxaan maamuus iyo darajo dheer u hayaa ciidamada nabadgelyada ama booliiska meel kastoo ay joogaanba inkastoo weliba aan garanayo in qaarkood ay qaldaad sameeyaan haddaan horay idinku sii wadno iminka oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed waa in laga dambeeyo kan amarka leh mana aha carrada aawadeed oo keliya laakiinse waa niyadda aawadeedna qofka masiixiga ah waa inuu sharciga u hoggaansamaa iyadoo ayaan ugu wacnayn oo keliya in haddii aynu jebinno layna xukumay laakiin ay inaga tahay damiirka wanaagsan aawgii haddaan aayadda lixaad ee isla cutubkan saddex iyo tobanaad idin akhrinno ayaa waxaa qoran waayo sababtaas aawadeed waxaad u bixisaan canshuur maxaa yeelay iyagu waa mididiinnadii ilaah oo had iyo goor ka shaqeeya isla waxaas inkastoo ay qasab tahay in layna hor keeno qaabka canshuurta aynu u bixinayno ayaa waxaa lagama maarmaan ah inaan mar waliba canshuur bixinno aayaddan ayaa ereyga mididiin loo isticmaalayaa sida wadaad oo kale waxaana taasu ay ka micno tahay in hoggaamiyeyaashu ay hayaan jaga rabbaani ah markii aad eegto warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad ayaa waxaad arkaysaa in malaa'igaha lagu sifeeyey sida ruuxyo kaalmeeya kuwa badbaaday isla sidaas oo kale ayay hoggaamiyeyaashuna inoo noqonayaan haddii aynu sharciga iyo qawaaniinta ilaalinno waxaase maanta dunidu ay u baahan tahay toobadkeen waxaase ku badan kiniisadaha kuwo labawejiilayaal ah oo odhanaya waxaynu ka cabsannaa ilaah haddana aan u macaamiloonaynin markii ay toobad keenaan sida qof masiixi ah waxaase gunta xaajadu ay noqonaysaa inaan xukunka dawladda hoos nimaadno haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan mid waliba wuxuu idinku leeyahay siiya kii baad idinku leh baad siiya kii canshuur idinku leh canshuur siiya kii laga cabsadana ka cabsada kii ciso lehna ciseeya inkastoo dad aan xafiisyada dawladaha u qalmin ay joogaan waa inaan xafiisyadaasi iska diiwaan gelinnaa markaan sidaa yeelno waxaannu xushmaynaynaa dawladda qofka masiixiga ah waa waddaniga ugu wanaagsan inkastoo uu waddani ka yahay samada iyo jannada haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno maaddadan ku saabsan xidhiirka qofka masiixiga ah uu la leeyahay deriskiisa ayaa xaalkaasi aan ka eegaynaa kitaabka iminka la soo baxa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qoran dhegaystayaal sida tan ninna yuusan wax idinku lahaan in midkiinba midka kale jeclaada mooyaane waayo kii deriskiisa jeclaada sharciguu oofiyey miyaad deriskaaga ka soo qaadataa qaaddo fargeeto ama cusbo haddii aad sidaas samayso dhegaystow waxaa lagu sheegayaa inaad islamarkaasba u celiso haddii aad sokor amaahatid islamarkiiba u celi deriskaaga intii aad ka soo amaahatay oo yaan waxba lagugu yeelan haddii aad noqoto mid wax barya had iyo goorba ayaa taasoo ay xumaynaysaa deris wanaagga iyo shakhsiyaddaadaba waxaa markaasi qofka masiixiga ah laga doonayaa inaan lagu lahaanin shay uu soo amaahday qofka deriskiisa ahna waa inuu isaga u hayo abaal iyo jacayl deris wanaag iyo sharaf ku dheehan tahay haddii aad masiixi tahay ee aad shirkadaha wax amaahiya lacag ka soo qaadatay waa inaad lacagtaasi amaahda ah celisaa qofka masiixiga ah waa inuu muujiyaa deris wanaag iyo jacayl muuqda oo ay arkayaan kuwa isaga deriska la ah cid walibo ay yihiinba haddaba jacaylkan ma ahan inaad u muujiso oo keliya qofka aad deriska tihiin waxaa lagaa doonayaa in bini'aadanka oo dhan aad ixtiraamto una muujiso jacayl iyo naxariis haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo amaradan la yidhi waa inaadan sinaysan waa inaadan qurgoyn waa inaadan waxba xadin waa inaadan wax damcin oo haddii amar kale jirana waxaa lagu soo koobay hadalkan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada haddaba waxaa amarka ugu horreeya uu yahay waa inaadan sinaysan haddaba haddii aad tidhaahda dhegaystow waxaad jeceshahay deriskaaga oo haddana aad macaasi la samayso deriskaaga ayaan taasi loo tarjumanaynin sida inaad jeceshahay oo kale waxaad gelaysaa macaasi iyo damiir xumo waana dembi ilaah hortii ilaahna macaasida aad buu u necab yahay isla siduu ahaaba waxaa kaloo ilaah uu leeyahay waa inaadan qurgoyn haddaba qofka siyaabo fara badan baad u dili kartaa mana ahan oo keliya inaad qori xabbad ka soo riddo laakiin haddii aad sumcaddiisa hadlayso ayaa taasi loo fasiran karaa inaad qofkaasi gebigiis beddishay waxaa kaloo la leeyahay waa inaadan waxba xadin haddaba haddii aad kalgacayl leedahay ayaa waxaa hubaal ah inaadan samaynaynin shay daacaddarre ah waxaa kaloo la leeyahay waa inaadan waxba damcin haddaba qofka masiixiga ah waa inaannu ka xumaanin haddii uu arko in deriskiisu uu barakadaysan yahay oo uu ka barwaaqa badan yahay isaga markaa la dooni maayo inaad niyadda ka tidhaahdo anigu maxaan maalkaasi u lahaan waayey mana ahan in adiga un aad iska fakarto oo aad tidhaahdo maalka adiga oo qura ayuu kugu wanaagsan yahay taas ayaa loola jeedaa marka la leeyahay waa inaadan waxba damcin bawlos wuxuu leeyahay jacaylka deriska waxaa lagu muujinayaa sida aynu u dhaqmayno laakiin ma ahan waxa aynu leennahay iyo salaamaha aan niyadda ahayn iyo hadafkeenna qarsoon ee aynan bannaanka keenaynin marka uu sidan u hadlayo bawlos odhan maayo sharciga ku dhaqma oo wuxuu leeyahay jacaylka ayaa inoo muujinaya inaynan samaynin wax la mid ah dilka macaasida xatooyada iyo damaca haddaba had iyo goorba waxaad ka hadli kartaa kalgacayl iyo walaalnimo laakiin haddii aan ficilladaasi wanaagsan laga arkin oo aad wax damacdo waxna disho waxna xaddo oo hablahana kufsato ama macsiyaysato ayaa jacaylkaagii wuxuu noqonayaa dhegaystow hal bacad lagu dhisay waxaana soo muuqanaya inuu afka un yahay oo uusan ficil kaa ahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayadda tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan jacaylka xumaan kuma sameeyo deriskiisa jacaylku haddaba waa oofinta sharciga haddaba in deriskaaga la jeclaado waa kaamilidda sharciga jacaylkan haddaan dib idinku qayxo waxa weeye midhaha ruuxa waa kan layna siiyey markii aannu masiixiga noqonnay haddaan horay idinku sii wadno cutubka saddex iyo tobanaad aayadihiisa kow iyo toban ilaa laba iyo toban ayaa waxaa qoran sida tan oo weliba waad garanaysaan wakhtiga inay haatan tahay saacaddii aad hurdada ka toosi lahaydeen waayo haatan bay badbaadintu inooga dhowdahay markii horeo aan rumaysannay habeenkii hore buu u batay maalintiina waa soo dhowaatay sidaas daraaddeed aan iska dhigno shuqullada gudcurka oo aan qaadanno hubka iftiinka bawlos wuxuu aayadahan qoray muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood waana inaan innaguna darajaynaa maanta sidii aynu ku hergelin lahayn hadafkii bawlos ee ahaa in hurdada laga kaco wuxuu leeyahay waad garanaysaan wakhtiga oo waa markii aad hurdada ka toosi lahaydeen waayo haatan badbaadintu waa dhowdahay habeenkii hore buu u batay maalintiina way soo dhowaatay markaana aynu iska eegno shuqullada gudcurka oo aan qaadanno hubka iftiinka oo ah injiilka nabadda haddaba ma ahan inaan saacaddii u yeedhistaa ee aad dhawaaqi lahayd xidhnaa oon ilownaa inaan shakhsi ahaan ilaah u soo dhowaanno saaxib haatan weli ma aynan gaarin wakhtigii qofka ilaah oo u noolaan lahaa waxyaabaha dunidan waxaan u malaynayaa kuwo badan oo masiixiyiin ah inay ku ceeboobi doonaan marka ilaah u yimaado haddaba micno yeelan mayso inta ku jirta bangigaaga iyo saamiyada aad leedahay waxaase la eegayaa inaad wakhtigaagii siisay sayidka iyo waxa aad u hayso waxaan idinka baryayaa inaad ilaah isku dhiibtaan oo aad masiixiisana aqbashaan waana wax toosan oo sharaf iyo qadarinba leh haddii aynu weli dhowrayno soo noqoshada masiixa ayaa taasu ay caddaynaysaa nolosheenna waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka saddexaad aayaddiisa saddexaad sida tan oo mid kasta oo waxyaalahaas ka rajeeyaa isaga naftiisuu daahiriyaa siduu isaguba daahir u yahay haddaba ma ahan inaan naagaheenna iska furno oon kuwo kala qaadanno oon u noolaanno sida dunida haddana aan ka hadalno wax ku saabsan yowmatulxisaabka iyo xukunka soo socda iyo imaanshaha masiixa dadkaasu ma ahan kuwo daacad ah rasuul yooxanaa wuxuu leeyahay kuwaasoo kale waa beenaalayaal aynu haddaba hurdada ka kacno oo aynu ilaah u noolaanno walaalayaal maanta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka waxaa habboon inaan isla eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobanaad aayaddiisa saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sida iyadoo maalin ah aynu si quman u soconno yaanaan ku socon rabsho iyo sakhraannimo yaanaan ku socon sino iyo dhillannimo yaanaan ku socon ilaakh iyo xaasadnimo marka dhanka kale laga eego waa inaan u soconnaa sida kuwa maalinta joogaa ay u socdaan laakiin ma ahan inaan u soconno sida kuwa gudcur dam ah ku jira oo kale ma ahan inaan macaasi masayr iyo cilaaq ku soconno ama nolosheenna laga arko haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa qoran aayadda afar iyo tobanaad ee cutubka saddex iyo tobanaad ee kitaabka rooma sida tan laakiin rabbiga ciise masiix huwada oo jidhka ha ka fakarina inaad damacyadiisa samaysaan waa imise rumaystayaasha jidhka ku socda laakiin aan marnaba isa soo hortaagin ciise masiix saaxib waxaan kuugu dhiiragelinayaa haddaba inaad rumaysadkaaga saarato masiixa marka koowaad oo aad xoogga saarato hadallada ilaah haddii aad sidaas yeesho ayaa waxaa taasu ay ku noqonaysaa tan keliya ee qiimiga leh ee qofka masiixiga ah laga doonayo
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaara gelye abow hana dayrin dadkaaga nehe
sameyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow saluula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin